magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalijiminayeen haween bartay farsamada gacanta haweenkan oo gaaraya soddon arday ayaa bartay xirfadda harqaanka iyadoo la guddoonsiiyey harqaanadii ay ku howlgeli lahaayeen farxiye xuseen oo ah madaxa mashruucan haweenka lagu bariyay xirfaddan ayaa ka waramaysa marxaladaha ay soo mareen ardayda si guud koley mashruucu wuxuu ka shaqaynayay uun afar xaafadood oo magaalada ka mid ah ama aan idhahdo shan xaafadood shantaa xaafadood waxaa ugu horeysa xaafadda la yidhahdo kaandarwaaqo waxaa ku xigta xaafadda eighteen may la yidhaahdo oo laba xaafadood isugu jirta kurlibaaxiyo nabadiyo nasiir waxaa ku saddexaa xaafadda cabdilaahi mulac la yidhaahdo waxaa ku afaraa xaafadda durdur la yidhaahdo durdur daabari iyo guud ahaan shantaa xaafadood buu mashruucu taagay ayuu taarget garaynaya marka shaqaynayay run ahaantiina waxaan filayaa dhammaantiin shantaa xaafadood inaad si islamida aad ama si isleeg aad aad ku wada matalaysaan si guud marka laga yimaado waxyaabaha kale ay tahay wacyigelinta bulshada arrimaha la xidhiidha dhibaatooyinka ka dhanka ah haweenka iyo hablaha ereer iyo gudniinka marka laga yimaado runtii qaybtan oo ah qaybta aniga runtii iigu muhiimsan mashruuca oo ah in qofka biniaadankaa xirfad la baro xirfadaana uu ka midho dhaliyo oo uu noloshiisa si uun wax uga tari karo marka laga yimaado wacyigelinta guude kale ayaa qayb ka ahayd nasiib wanaag maanta waxaan u qaybinaynaa startup kitkan ama kitkan oo ka kooban dhammaan xirfadii ay barteen wixii ay kaga jawaabaysay ay wax ku bilaabayeen haddii aan yaro taataabto marka laga yimaado dawaarada waxaa ka mid a xirfad iyaga u gaara oo runtii gobolka ku cusub soydaaf ahaana aanu keennay oo ay barteen oo ah inay samayn karayaan baadiska dumarku u isticmaalaan wakhtiyada xaaladaha gaarka ay ku jiraan oo ay ka samaysan alaabooyin dhammaan laga heli karo magaalada runtii xirfadaana waxaan leeyahay insha allah ka reer burca ahaan waynu ka faa'iidaysan doonaa marka xirfadda runtii waxa weeyaan hal irmaan sidaa daraaddeed waxaan leeyahay ardaydayda insha allah kuwii ka midha dhaliyaad noqon doontaan qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa haweenka kula dardaarmay in ay xirfadooda ka midha dhaliyaan qof oo dhigala oo meel madow la geliyey oo waxnaan maqlin hadda oo tilmaantan waxaan arag keenin marka sidaa darteed waxaa idin leeyahay dee idinkoo dee macnaha jaaniskiina ka faa'iidaysanayo oo bulshadan ugu faa'iidinayo oo ummaddan ugu faa'iidaynaya waxaan idin leeyahay waxaan ila siiyey waxaa ku qabta ilaahina idinku anfac biidni illaahi ilkariim maalintan aan keenaynay ardaydan iyo maanta isku weji ma aha waa laba weji bay kala leeyihiin maalintan keenaynay waa zero bay ahaayeen maantana dee dad wax yaqaano oo wax qabsanaya oo aan rajaynayno culays badan inay naga dejiyeen waxaa ma hadda iskale koowaad hay-adda soodeefa tan labaadna macallinkii wax baray iyo agaasimihii goobta joogay waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad xirfaddaa maanta laydin baray ee wakhtiga laydin geliyey inaad weelaysaan ay noqoto mid aad ka midha dhalisaan aad ku shaqaysaan aayadda sayudaafo ee maxalliga iyadana waanu u mahadnaqaynaa waan ku bogaadinaynaa shaqada wanaagsan ay bulshadeeda u hayso sidoo kale waxaanu ugu mahadnaqaynaa intay xirfad idin bartay inaanay suuqa idinku sii dayn ay qalabkiina idin raacisay waxaa iyaguna mudan oo mahadnaq mudan hay-adda soydaafo oo runtii iyaduna kaalin mugle ugu jirta bulshada gobolka togdheer iyagana waxaan leeyahay adoo mahadsantihiin si kastaba haweenkaa soomaaliyeed ee la baray xirfadda harqaanka ayaa rajadu tahay in ay ku maareeyaan noloshooda